Dalagga masagada waxa uu ka mid yahaa dalagyada ka bixi jiray jawhar iyo deegaanada ku teedsan gobolkan Shabeellaha Dhexe, balse hadda inta badan dhul beereedka laguma tacbo sababo la xiriira mucaawinaadka ay bixiyaan hay'adaha beeraha. Maka Cali Maxamed waxa ay ka mid tahay ganacsatada iibisa dalagga masagada, waxayna raadiyaha isna ay ugu warbixisay ganacsiga dalagga masagada, waxayna tilmaantay in xilligan uu yahay mid sare u kacsan.
misigada waxaa la gadaa ganacsigeeda labaatan iyo shan kun labaatan iyo saddex kun aakhirkeeda maraan ka keensan misigada misig cad iyo misig gaduudba waa lasoo tumaa kii oo ayaga ay helaan ay tuntaan midaan cadda maxaa loo isticmaalaa marshaayo saas soor qof kasta waxay rabtay ka dhigataa qof waxaa waaye dhiig waxay qabtaa sokor saas sooraa laaga dhigaa saas qofna caadi marshaayo ilmay u karsaneyd waxay ku darsaneyd khamadi iyo bariis iyo baasto saas caadi waa marshaayo ka dhiganaya marka ilmaheeday siisanayso wixii alasay waa gartay midda gaduudan maxaa loo isticmaalaa midda gaduuda iyadana marshaay le waa marshaay isoor waa la tumanaa marshaay isoor aa laga dhiganaa ayadana gobolka waa ka baxdaa waa buuxdaa dalaga maanta aarnooba ahaa misigada afar afar kun saddex saddex kun aa la gadaay hadday qaashimaayna ay xoogo toddoba kun sideed kun ay tahay maanta afar kun saddex kun aa la gadi jira markay koow soo baxda maanta aaranay ahayd saas marka hadday xoogo nuuxsatay aa toddoba kun sideed kun la gado ahaa goombadeeda labaad iyo shan kun labaad saddex kun aan gadnaa waa gartay een ma ka heshaan faa'iidooyin idinku filan ganacsigan misigada aad ku dhex jirtaan kolay waxaas ilaahay naga sii waa ka helnaa meelaan wax laga helayna cid fadhinaysa malaha Dalagga masagada ayaa inta badan loo isticmaalaa dhanka caafimaadka sida dadka qaba xanuunada sokorta, dadka jabay iyo dadka ay hayso nafaqa darada.